soomaaliya waxay diyaar u tahay maalgashi soomaaliya diyaar waxay u tahay maalgashi iyo ganacsi ay la wadaagto waddamada caalamka si kastaba ha ahaatee cid kasta oo doonaysa cid kasta oo doonaysa inay maalgashato soomaaliya waa inay ogolaa waa inay ogolaansho rasmi ah ay ka hesho hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka ah waxaan uga digayaa waddamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xadgudbi karin qarannimada iyo midnimada soomaaliyeed waxaa laga faa'iidaysanayaa qaybsanaanshaheena inaan qaybsannahay iyo ka faa'iidaysanayaan waxay ka faa'iidaysanayaan tabardarradeenna ka faa'iidaysanayaan laakiin wallaahi ma yaqaanaan soomaali soomaali ma yaqaanaan soomaali waa dad qab leh soomaali waa dad damiir leh weeye soomaali waa dad wadaniyad leh weeye waan la macaamilaynaa cid kastoo nala macaamisha waa ogolana waa ogolnaa xiriir wanaagsan inaan la yeelano cid walba laakiin jidka saxa soo mara oo hana quursaninna oo hana qabjabininna soomaali dad qab leh weeye waa inay ogaadaan waa ogolnahay maalgashi waa ogolnahay wada shaqayn laakiin nidaamka caalamka soo raaca